bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsana khiyaarta aynu jecelnahay oo meel walbo aad ku sugan tihiin waa maalin arbaca taariikhduna ay ku astaysan tahay labaiyo labaatanka bisha oktoobar sannada labada kun afariyo tobanka kusoo dhowaada warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya qaybo ka mida gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa ay tilmaamayaan in al-shabaab wiil dhallinyaro ahoo da-diisa lagu sheegay siddeed iyo toban sano in gudaha qaybo ka mida deegaanada gobolkaasi ay ku dileen dhagax ayagoona ku eedeeyey inuu geystay fal ka baxsan shareecada islaamka mas-uul ka tirsan al-shabaab oo magaciisa la qariya ayaa xukunka dilka ah ku riday wiilka dhallinyarada ah kaasoona lagu eedeynayay inuu kufsi u geysta haweenay siddeed iyo labaatan sano jirta oo ku dhaqan qaybo ka mida gudaha deegaanada gobolka shabeellaha hoose al-shabaab ayaa qariya goobta ay xukunka dilka ah ku fuliyeen sidoo kalena lama sheegin mas-uulka dilkani fuliyey waxaa la tilmaamay oo keliya in wiilkani uu ka hor qirtay maxkamaddii lasoo taagay inuu ku dhacay falka lagu eedeynaya ee ah kufsiguu u geystay haweeneyda siddeed iyo labaatanka sana jirto wax cod ah kama soo bandhigin oo ku aadan qiraalka uu sameeyey wiilka dhallinyarada ah oo dhagaxa lagu dilay gudaha qayba ka mida gobolka shabeellaha hoose siddeed iyo labaatankii bishii hore ayay ahayd markii ay gacan ku-haynta degmada baraawe al-shabaab ay ku hayeen inay haweenay sidaan oo kale ay ku eedeynayeen inay guursatay ilaa iyo afar ragga dhagax lagu dilay gudaha degmada baraawe intii ay maamulayeen ururka al-shabaab al-shabaab dadka xukunada ay ku ridayaan ayaa inta badani la sheegaa inaysan wax cadaalada helin waxaana la tilmaama oo keliya in goobaha al-shabaab xukunada ay ka fulinayaan sidoo kale dadku ay ku baqdingeliyaan inay kasoo qayb galaan fagaarayaasha lagu fulinaya xukunadaasi al-shabaab ayaa haatan waxay gacanta ku hayaan qaybo yaroo faraqutirsi oo ka mid ah deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyadoona dowladda federaalk ay soomaaliya iyo ciidamada amisom ay dadaallo ugu jiraan sidai gacanta ay ku dhigi lahaayeen goobahaasi dowladda kenya ayaa waxa ay sheegtay inay ku wareeji doonto dowladda federaalk ee soomaaliya haddii xiriir ay kala soo samayso dad ku eedaysan burcadbadeednimo oo haatan ku jira xabsiyada ku yaala gudaha waddanka kenya wasiiradda arrimaha dibadda ee dowladda kenya aamine maxamed ayaa waxa ay tilmaantay in dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dowladda kenya uu ka dhexeeya xiriir wanaagsan haddii ay kasoo dalbataan dowladda federaalk ee soomaaliya lagu wareeji doono maxaabiista ku eedaysan burcadbadeedda ee haatan ku jira gacanta dowladda kenya dhowaan ayaa waxa uu sheegay safiirka dowladda soomaaliya in xiriir iskaashi oo wanaagsan uu ka dhexeeya dowladaha soomaaliya iyo kenya dowladda soomaaliyana dhowaan lagu wareeji doono maxaabiist tiro ah kuwaasoo haatan ku jira xabsiyada gudaha waddankaasi kenya waxaana maxaabiista la sheegay inay ku kala eedeysan yihiin burcadbadeednimo iyo sidoo kale shabaaba waxaana muddooyinkii lasoo dhaafay soconayay dadaalo dowladda federaalk ee soomaaliya ay ku doonayso in dib gacanta ay ugu dhigto maxaabiista ku xihan gudaha dalkaasi kenya kuwaasoo loo haysto falal burcadbadeednimo iyo shabaabnimo dowladda ayaana doonaysa in lagu maxkamadeeyo dadkaasi gudaha dalka soomaaliya halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer baarlamaanka dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa lagu wadaa maanta in cod uu u qaado xeerka kalluumaysiga dalka soomaaliya mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa ay maanta si aad ah la filayaa inay kaga doodaan arrintaasi iyadoona lagu wada gabagabada kulanka in cod loo qaado ku aadan in qaabka kalluumaysiga dalka uu noqon karayo xogayaha guud ee xiriirka xeer hoosaadka baarlamaanka soomaaliya maxamed cumar ayaa waxa uu sheegay in sharciga kalluumaysiga dalka uu yahay markii ugu dambeysay ee baarlamaanka ay u codaynayaan maadaama sida uu tilmaamay uu soo maray laba aqris baarlamaanka soomaaliya ayaa shalay u madlanaa in ay xeerkani u codeeyaan taasoo ay shalay kulankii baarlamaanka u baaqday sababo jira awgood inkastoo aan la carabaabin sababaha rasmiga ee ka dambeeyey baaqashada kulanka baarlamaanka soomaaliya wararka laga helaya degmada doolow ee gobolkaasi gadana waxa ay tilmaamayaan in gacanta lagu dhigay ilaa iyo afar ruuxoo lagu sheegay inay ka tirsan yihiin al-shabaab sidoo kalena doonayeen in qaraxyo iyo weeraraba ay ka geystaan goobo muhiima oo ku yaala gudaha degmadaasi cabdirashiid xasan cabdinuur oo ah wasiir ku-xigeenka amniga iyo arrimaha gudaha ee maamulka ku-meelgaarka ee jubba ayaa warbaahinta u sheegay in arrintani ay in ay raggani qorsheynayeen in qaraxyo ay ka geystaan qaybo ka mid a xarumaha halkaasi ku yaala waxa uuna tilmaamay in arrintaas ay ka hortageen ciidamada ammaanka mas-uulkan ayaa xaqiijiyay qabashada afartani qof waxause tilmaamay inay soo bandhigi doonaan xogta rasmiga ah ee ay ku tuhumsan yihiin raggani raggan ayaa la sheegay ayaa lagu hayaa gudaha degmada doolow ee gobolkaasi gado iyadoona ciidamada wadaay wadaan baaritaano la xidhiira sidii ay u ogaa lahaayeen sababaha rasmiga ee ka dambeeyey soo gelitaankooda magaaladaasi ee waxyaabaha ay qorsheynayeen al-shabaab ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxay wadeen iskudayo dhowr ah kuwaasi oo ay ku qalqalgeli karaan ammaanka degmooyinka qaar ee gacantooda lagala wareegay inkastoo haatan al-shabaab deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ay kaga sugan yihiin goobo yar oo fara ku tirisa wiil dhallinyaraha oo caseeya ayaa habeennimadii xalay ah waxaa lagu dilay isgoyska degmada hodan ee lagu magacaabo isgoyska banaadir waxaana la tilmaamay in dilka uu u geystay shaqsi uu gaari halkaasi ugu dhaqay wiilka dhallinyarada ayaa waxaa la tilmaamay kahor dilka inaan intaana loo geysan in ninkaasi uu ku wargeliyay inuusan wax lacaga siinaynin taasina ay keentay isqaqabsi goobtaasi ka dhashay ugu dambayna rasaas dhowra ayuu la dhacay sida dadka deegaankaasi ay ku warramayaan ciidamada ammaanka ee dowladda ayaanan ku guulaysan inay gacanta kusoo dhigaan dembiilaha falka bareerka ah kula kacay muwaadinka soomaaliyeed ee ka mid ahaa dadka deegaankaasi ku dhaqan arrintan ayaana amakaag waxay ku beertay dadka deegaankaasi waa markii ugu horeysay ee ruuxa seeyaa lagu dilo mid ka mida isgoosyada gobolka banaadir ee magaalada muqdisho iyadoona inta badani tacdiyada loo geysanaya dhallinyarada yararka ay xamaalata ay kusii kordhayeen muddooyinkii dambe dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho ee xarunta dalka wararka naga soo gaaraya degmada shalambood ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa ay tilmaamayaan in tiro gaadiid ah oo xamuul ah oo siday gargaar degdeg ah oo la gaarsiin lahaa degmada baraawe inay ku xaniban yihiin halkaasi wararka laga helaya deegaanka shalambood ayaa waxa ay tilmaamayaan in xakirnaanta baabuurtan ee ka dhalatay ka gadaal markii laga baqdin laga cabsaday in waddada ay u galaan rag ka tirsan al-shabaaba iyadoona in muddo ah halkaas ay ku xaniban yihiin gaadiidkan gargaarka u siday degmada baraawe oo ka mid ah meelihii dhowaan soo galay soo galay gacanta ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa amisooma isgarabsanaya al-shabaab ayaa ku sugan meel aan sidaas ugu fogeen degmada baraawe ayagoona laga baqdin qabasaanadan sahayda ah inay iyaga gacanta u gasho taasoona loogu talagalay dadka haatan dhibaatooyinka kala duwan ay ku haystaan gudaha degmada baraawe iyo nawaaxigeeda dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa arrintani waxay ku tilmaantay mid caqabad ku ah gaarsiinta gargaarkani dadka baahida ay u hayso ee ku dhaqan qaybo ka mida gudaha gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan degmada baraawe iyo tuulooyinka hoos yimaado iyadoona ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya dadaalla haatan ay ugu jiraan sidii ay ku gaarsiin lahaayeen gargaarkaasi gudaha degmada baraawe ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya cabdiweli sheekh axmed iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa saaka dalka dib ugu soo laabtay asigoona ra-iisul wasaaraha ka warbixiyey safaradii shaqo ee uu ku gaaray dalkaasi burundi ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa garoonka diyaaradaha aadan cadda waxaa si diiran ugu soo dhoweeyey xubno ka tirsan golaha wasiirada iyadoona ka mid ahaayeen ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta wasiirka arrimaha dibadda wasiirka gaashaandhigga iyo sidoo kale wasiiro kale uu ka mid yahay warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha doctor cabdiweli sheekh axmed ayaa oo garoonka diyaaradaha kula hadlay warbaahinta ayaa waxa uu warbixin ka siiyey safarkiisii uu ku tegay dalkaasi burundi asigoona tilmaamay in ay ka soo wada hadleen dowladda burundi iyo soomaaliya waxyaabo muhiim u ah iyo qayb ay ka tahay iskaashiga xiriir wanaagsan oo dhexmara labada dal burundi ayaa waxaay ka mid tahay wadamo dhowra oo ciidamadooda haatan ay ku sugan yihiin gudaha dalka soomaaliya iyadoona haatan qayb ka ah howlgalka midooda afrika ay ka wadaan gudaha dalka warkii oo aad kala socotay raadiga wardheera khiyaarta aynu jecelnahay waa naga intaa warka waxaa idiin akhrinaya ani waa maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmaynan waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh